أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي bismillaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu qodobada wararka warbaahinta islaamiga al andalus a ka idiinaysa kooda ugu door karoon waxaa ka mid ah sahyuuniyadda yuhuudda ayaa ku hanjabtay inaysan ciidankeeda kala bixi doonin koonfurta dalka lubnaan iyadoona dhanka kale walaac xoogan ka muujisay heshiiska iiraan iyo maraykanka howlgal lala beegsaday saliibiyiinta kenya ayaa ka dhacay gobolka mandheer ee koos jira gumeysiga kufaarta kenya kiyaanka sahyuuniyadda ayaa kutameeye askari oo yuhuud ah ku daadgunaysay deegaanadu ka armi maamul goboleedka isku magacaabay somalilan jabhadda faana ayaa sheegtay in boqolaal askari oo xukuumadda adisaawaha ku dishay dagaallo ka dhacay waqooyiga dalka etoobiya maktabka diiwaanka sakawaadka ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa ololo caafimaad oo lagu daryeelayo xoolaha kaga dhawaaqay wilaayada islaamiga ee gedo mas-uuliyiinta wilaaya islaamiga ee hiiraan ayaa kulan la qaatay ganacsatada degmada bu'a qable ee wilaayadaas maamulka islaamiga ee degmada tiigla wilaaya islaamiga ee bokool ayaa tartan qiimeyn ah u qabtay ardayda mid ka mid ee madaarista deegaanada hoostaga degmadaas waa subaxnimo talaadaha taariikhduna ay ku beegan tahay sideedda bisha muxaram sannadda kun afar boqol afartan iyo sideed hijiri walaalahayaga muslimiinta ku soo dhowaada warkii warbaahinta andalus oo fidsan sahyuuniyadda yuhuudda ayaa ku hanjabtay inaysan ciidankeeda kala bixi doonin koonfurta dalka lubnaan iyadoona dhanka kale walaac xoogan ka muujisay heshiiska iiraan iyo maraykanka faahfaahinta warkaasi waa kan walaalkii nuur cali warsame abuushiba ra-iisul wasaaraha sahaynada benyamin netanyahu wasiirka difaaca sahaynada katis iyo taliyaha ciidanka eyl zamiir ayaa ku hanjabay inay sii wadi doonaan joogitaankooda militariga sahaynada ee waxaa talaaviib ay ugu yeerto aagga amniga ee koonfurta lubnaan tani waxay ku soo beegmaysaa iyadoo sahaynadu ay ka walaacsan tahay saamaynta heshiisyada cusub ee u dhexeeya maraykanka iyo iiraan kuwaasoo dhigaya in la ixtiraamo midnimada iyo madax bannaanida lubnaan bayaan wadajir ah oo ka soo baxay xafiiska netanyahu kadib kulan ay yeesheen netanyahu kati samiir iyo taliyaha ciidamada waqooyiga sahaynada genaraal rafi milo ayaa lagu sheegay in askarta sahaynada ay sii wadi doonaan inay si adag uga hortagaan khatar kasta oo ku wajahan askarta iyo shacabka sahaynada islamarkaana ay burburin doonaan kaabayaasha waxa ay ugu yeereen argagixisada iyo ilaalinta aagga amniga ee koonfurta lubnaan bayaanka ayaa sidoo kale lagu xusay in ammaanka yuhuudda iyo askartooda uu ahaan doono mudnaanta koowaad iyadoo aan wax tanaasul ah laga samayn doonin taasoo muujinaysa in yuhuuddu ay ku adkaysanayso sii joogitaanka askartooda gudaha waddanka lubnaan mowqifka gumeystaha yuhuudda ayaa yimid iyadoo warbaahintu sheegtay in walaac xoogan uu ka jiro xarumaha go'aan qaadashada ee talaabiib ee ku saabsan qodobka lubnaan ee heshiiska maraykanka iyo iiraan kaasoo dhaqangalay siddeed iyo tobankii juun kadib markii ay si elektroniya u saxiixeen madaxweynaha maraykanka saliimiga trump iyo madaxweynaha nidaamka shiicada iiraan mascuud basashkyan warbaahinta oxios ayaa soo xigatay ilo sahaynada ka tirsan oo sheegay in yuhuuddu ay ka cabsi qabto in heshiiska cusub uu si dadban sharciyad ugu siiyo saamaynta iiraan ee lubnaan islamarkaana uu xadido xorriyadda askarta sahaynada halkaa ka howlgala waxaa kaloo laga cabsi qabaa inuu wiiqo dadaalada lagu daciifinayo maleeshaadka xisbullah iyo yareynta saamaynta tehraan ee lubnaan yuhuudda ayaa sheegtay in qodobka lubnaan uu hadda netanyahu uga walaac badan yahay qodobada la xidhiira barnaamijka nucleerka iiraan waxaana uu xitaa dalbaday in wasiirkii hore ee arrimaha istraatiijiga ah ee ron demer uu si degdeg ah ugu lug yeesho wadaxaajuudyada maraykanka iyo iiraan si uu u saameeyo dhanka kale kanaalka saddex iyo tobanaad ee sahaynada ayaa sheegay in talaabiib toddobaadadii lasoo dhaafay ay heshay fariimo maraykan ah oo muujinaya in wakhtigii sahaynada si xor ah uga howlgeli jirtay lubnaan uu dhammaaday wargeyska maariifna wuxuu sheegay inuu jiro kala duwanaansho u dhexeeya aragtida maraykanka iyo yuhuudda ee arrinta lubnaan washington waxay u aragtaa koonfurta lubnaan qayb ka mid ah qorshe goboleed ballaaran oo ay ku jiraan amniga marinka hormuus suuqyada tamarta iyo arrinta nucleerka iiraan iyadoo sidoo kale doonaysaa guul diblomaasiyadeed oo gobolka laga gaaro laakiin yuhuuddu waxay aaminsan yihiin in kabixitaanka deg deg ah ee deegaanada ay ka haystaan koonfurta lubnaan loo fasiran karo daciifnimo islamarkaana uu faa'iido siin karo maleeshaadka xisbullah warbaahintaas hahaynadaas sidoo kale waxay sheegeen in hay-adaha amniga ay tixgelinayaan suurtagalnimada in maraykanku uu cadaadiyo sahaynadaas inay si tartiib tartiib ah uga baxaan qaybo ka mid ah aagga amniga ee koonfurta lubnaan mas-uuliyiin maraykanka ka tirsan ayaa isku dayay inay dejiyaan walaaca yuhuudda mid ka mid ah ayaa sheegay in sahaynadu ay ka welwelsan yihiin habka cusub ee lubnaan maadaama jiritaanka xiriir toosa uu u dhexeeyo washington iyo teheraan uu faa'iido u noqon doono sahaynada waxaa kale uu sheegay in yuhuuddu aysan ka maqnayn nidaamkan maadaama maraykanku uu qayb ka yahay mas-uul kale ayaa sheegay in wadaxaajoodiyaasha maraykanka ee switzerland ay dhowr jeer la xiriireen ron demer si ay ula wadaagaan horumarka wadaxaajoodyada una maqlaan aragtidiisa waxaa kale uu sheegay in xogayaha arrimaha dibadda maraykanka marco rubio iyo kooxdiisu ay si buuxda ula socdaan qorshaha cusub ee ka hortaga xiisadaha islamarkaana rumaysan yihiin inuu ka caawin doono dhexdhexaadinta lubnaan iyo sahaynada dhanka lubnaan ilwareedyo ayaa sheegaya in madaxweynaha lubnaan joseb awn uu diyaar u yahay inuu aqbalo nidaamka cusub haddii maraykanku hogaamiyo maraykanka ayaa diyaarinaya wareeg cusub oo wadaxaajoodyo ah oo u dhexeeya lubnaan iyo sahaynada sida ay sheegtay c n n wadaxaajoodyadan ayaa bilaabanaya maanta oo talaadaha waxaana ku jiri doona laba waddo oo kale ah dhinaca milatariga iyo dhinaca siyaasadda si loo joojiyo rabshadaha loona gaaro heshiisyo ballaaran oo ku saabsan amniga iyo xasiloonida labada dhinac kulanka ugu horreeya ayaa la isugu keeni doonaa labada dhinaca kadibna waxaa jiri doona kulamo gaar ah oo militari iyo siyaasadeed ah waxaana lagu soo gebagabayn doonaa kulan siyaasadeed kama dambeysa ujeeddadu waa in lubnaan iyo sahaynada ay uga wada xaajoodaan sidii laba dowladood oo madaxa bannaan laguna helo waddo horseeda nabad iyo amni sahaynadu waxay weli haystaan dhulal ku yaala koonfurta lubnaan qaarna waxay qabsadeen tobanaan sano ka hor halka kuwo kale ay la wareegtay intii lagu guda jiray dagaaladii labada kun labaatan saddex labada kun labaatan iyo afar askarta sahaynada ayaa gudaha lubnaan waxay ku jiraan in ka badan toban kilomitir jasaaka allaahu khayran walaalka abushiba howlgal lala beegsaday saliibiyiinta kenya ayaa ka dhacay gobolka mandheere ee kula jira gumaysiga kufaarta kenya ciidamada mujaahidiinta ee ka jihaada gobolka mandheera waxay dagaal culus ku qaadeen xerada askarta kufaarta kenya ee deegaanka harasuuki ee hoostaga degmada ceelqaalow ee gobolka mandheera waxaana halkaasi ka dhacay dagaal laysku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan kayaanka sahyuuniyadda ayaa kotameeya askari oo yuhuud ah ku daadguriyey deegaanada uu ka arrimiya maamul goboleedka isku magacaabay somalilan tafaasiisha warkaasi waxaa inoo eegaya walaalkeena camaan cabduqaadir maamulka yahuudda sahaynada ayaa ciidamo kooban geeyey deegaanada uu ka arrimiyo maamulka shahaada la dirirka ah ee somalilan sida ay sheegtay warbaahinta middle east i oo soo xiganaysa sarkaal sare oo ka tirsan kooxda ridada soomaaliya sarkaalka ayaa intaasi ku daray in ciidanka ka socda maamulka sahaynada ee la geeyey somalilan ay tiradoodu gaarayso konton askari kuwaasi oo ah yahuudda itoobiyaanka ee loo yaqaano falaashada tallaabadan ayuu xusay in la fuliyey waxyar kadib aqoonsi ku sheegii khinsiir netanyahu uu siiyey maamulka shahaada la dirirka ah ee isku magacaabay somalilan sida ku cad warbixinadayada sirdoonka militariga yahuuddu waxay si gaar ah u doorteen askar yahuud ah oo asal ahaan afrikaan ah gaar ahaan itoobiyaan si aanay u soo jiidan dareenka dadka islamarkaana ay si fudud ugu dhex milmaan bulshada deegaanka ayuu yidhi sarkaalka la hadlay shabakadda middle east i shabakaddu waxa ay sheegtay inay la xidhiirtay militariga yahuudda balse ay ka gaabsadeen in ay ka hadlaan arrintan waxa ayna yidhaahdeen kadib markii aan arrintan ka hubinno hay-adaha ay khusayso ayaan ka hadli karnaa waana arrin siyaasadeed sidoo kale warbaahinta middle east i waxa ay xustay in ay iskuday kaloo ay samaysay kula xidhiirtay mas-uuliyiin ka tirsan maamulka shahaado la dirirka ah ee somalilan balse iyagana aysan ka helin wax jawaab ah wasiirka difaaca yahuudda khinsiir israa'il katas ayaa arbacadii lasoo dhaafay sheegay in maamulka sahaynada iyo somalilan ay si qarsoodi ah iskaashi u lahaayeen muddo sannado badan ah ayna arrinkaas sii joogtayn doonaan warbaahinta c n n ayaa horaantii bishan warisay iyadoo soo xiganaysa ilo xog ogaal ah in somalilan ay yahuuddu siisay goob militari oo dheeraad ah taasi oo u suurtagelin karta in diyaaradaha sahaynadu ay halkaasi ku hakadaan inta ay ku guda jiraan duulimaadyada masaafada dheer ee ku wajahan iiraan khubaro badan oo si dhow ula socda maamulka somalilan ayaa aaminsan in yahuuddu ay sidoo kale doonayso saldhig ciidan badeed oo ku yaala badda cas si ay uga hortagto khataraha suurtagalka ah ee kaga imaan kara xuutiyiinta yemen jazaaka allaahu khayran walaalka camaar jabhadda faan ayaa sheegtay in boqolaal askari oo xukuumadda adis-aba ah ku dishay dagaallo ka dhacay waqooyiga dalka ethoobiya walaalkiin marwaan moxamed ee warbixintaasi inuu faahfaahinayo jabhadda maxaaradda ee faano ayaa sheegatay guulo waaweyn oo milatariya kadib markii la jebiyey guutooyin ka tirsan ciidanka xabashada etoobiya asres mari damte oo ah sargaal ka tirsan faano ayaa sheegay in jamcihii lasoo dhaafay maleeshiyaadkooda iyo cagta mariyeen laba guuto oo ka tirsan ciidanka difaaca etoobiya guutada saddexaad iyo shanaad ee qaybta lixdanaad ee taliska dhexe gebi ahaanba waa la burburiyey ayuu yidhi asres sida uu sheegay wargeyska burkiina howlgalkan ayaa la sheegay inuu socday sagaal saacadood kaasoo bilowday siddeeddii subaxnimo socdayna ilaa shantii galabnimo wakhtiga deegaanka siday sheegtay faano saddex boqol iyo lix askari oo ka tirsanaa ciidanka dowladda ayaa dhegta dhiigga loo daray afartan iyo saddex askari oo kalena nolosha ayaa lagu qabtay kuwaasoo lix ka mid ah ay yihiin saraakiil sare oo milatari ah intaa waxaa dheer faano waxay sheegatay inay qabsatay boqol labaatan qori oo aka afartan iyo toddoba ah hal qori oo dhishiika ah afar qori oo bareen ah iyo kumanaan rasaas ah sheegashadan si madax bannaan looma xaqiijin islamarkaana ciidanka difaaca etoobiya weli kama aysan hadlin dagaalkan iyo khasaaraha ka dhashay dagaalada ka holacaya gudaha etoobiya ayaa sii xoogaysanaya iyadoo warbixinno caalami ah oo soo baxaya ay sheegayaan in la filayo in dagaal culus uu mar kale ka qarxo gobolka tigree jazaaka allaahu khayran walaalka marwan maktabka diiwaanka sakawaadka ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa ololo caafimaad oo lagu daryeelayo xoolaha kaga dhawaaqay wilaasi amiga ee gedo faahfaahinta warkaasi waxaa ku abaadeysanaya walaalkiin casaam carafaad xaafiladan oo lagu shaacinayay xamlo ballaaran oo isugu jirta wacyigelin iyo daaweynta xoolaha la dhaqdo oo lacag la-aan ah lagana fulin doono degmooyinka deegaanada wilaayada gedo ayaa ka dhacday deegaanka fafaxdhuun oo ah deegaan hoostaga degmada baardheer ee wilaayada gedo waxaana kasoo qaybgalay mas-uuliyiinta wilaayada gedo ugaasyo nabadoono iyo waxgarad kala duwan ugu horeyn waxaa munaasabadda ka hadlay mid ka mid a dhakhaatiirta xanaanada xoolaha isagoona talooyin ka bixiyey habka loo daaweynayo xoolaha waxaan ku talinayaa xooluhu dadka ayay la mid yihiin sida dadka loo yidhaahdo meeqa cabir la siinaa meeqay soconee maxaan ku daaweynayaa xoolahana sidaa dhaha laakiin yaa layska iftoon waan arkay nin dhahaya xoolahanaa raacee seen dhakhtar u weydiina war hadduu raaco muxuu ku samaynaa wuxuu sameeyey daawadaanu loogu talagelin durid iyo middii looga siinaayo ayuu isku daray mid xidid looga duri lahaa iyo mid muruqa dhexdiisa looga duri lahaa iyo mid maqaarka dhexdiisa hoostiisa looga duri lahaa ayuu mid walba inta isku daray haddana meel uga duray in la weydiiyahay waa muhiim weliba way ka dhib badan yihin xooluhu dadka sababtoo qofka biniaadamka wuu hadlayaa wuxuu ku leeyahay daawadaada siida waa ay dhibta xooluhu ma ku dhahayaan waa ay dhibta kuma dhahayaan laakiin waa laga dareemayaa markay jiran yihiin kuma dhahayaan waa jirana halkaana laga hayaa kuma dhahayaan qofka dhakhtarkaa isagaa la rabaa inuu ku eego oo baaritaan ku sameeyo fiirfiiriyo fiista ku sameeyo uu garto cudurka haya kana daaweeyo haddana markaad xoolaha daaweydaan waxaa la doonayaa in lala socodsiiyo dhakhtarka oo la yidhahdo daawadii waa anfacday iyo ma anficin ee inaad sii wadana la dooni maayo haddii aysan wax qaban inaad ka joojideen mid kale dooratana lama doonaayo waa in la wargeliyaa dhakhtarka oo la yidhaahdo daawadii neefkii saas haad ii sheegta waa ku daaweeye wuuna fiicnaa ama daawadii waa qaado waayo oo kuma raysan waxaan u baahanahay tala kalean u baahana intaasi kadib afhayeenka golaha dhaqanka wilaayada islaamiga gedo nabadoon xasan cismaan biixi iyo naqiibka beesha reer garaad naqiib maxamuud maxamed ayaa ka hadlay madasha munaasabadda iyagoona halkaasi ka jeediya dardaaranno kala duwan waxaan sii dardaarmi lahaa mashruuca in la ballaariyo maadaama waxaa la fiirinaya ay tahay lafdhabarkii nolosheenna iyo lafdhabarkii jihaadka iyo lafdhabarkii ummaddani ee oga kaaftoomi lahayd gacan horsiga shisheeyaha iyo rabitaankiisa ay oga biskoon lahayd in barnaamijkan lalaba raabo doorooyin rasmi a laga qabto goobaha remiigaana meel kastaba intaanoo kale oo remiy ah warqado iyo bugag loogu qaybiyo cashiro wakhti socdana lagu siiyo si ay oga soo dhexbaxaan remiiga dad uun koox ah oo meel kastaba deegaan kasta oga soo baxaan dad taf ah oo fahma si ay ugu daaweeyaan xoolaha kuwoodana ay ugu daaweystaan kii aan garanayninna u sii fahansiiyaan walaalayaal waxaan u mahad celinaynaa walaalihii noo yimiday ee martida ahaa ee maktabka ay xarakada noo soo dirta ee maktabka caafimaadka xoolaha soo dhowaada ayaan leenahay insha allahu tacaalaa haddii aan nahay golihii dhaqanka ee gobolka waan idiin baahnayn oo waxyaabaha aan tabaynay ka mid tahay insha allahu tacaalaa waxaan diyaar u nahay inaan idinla shaqayno oo shaqada la idiin soo igmaday intii tabartannada ee aan idinla fududayno oon idinku garab istaagno ayaan diyaar u nahay ugu dambayntii waxaa gabagabada xafladda ka hadlay waaliga wilaayada islaamiga gedo sheekh luqmaan abu anas isagoona kelimaad kala duwan ka jeediyey xamlada si gaar ah waxaan ugu mahadcelinaynaa takhaatiirtii juhdiga soo bixisay waxaanu leenahay jasaakumullahu khayran ilaahi subxaana wa tacaala dadaalkii aad bixiseen iyo safarkiinnii iyo socodkiinnii ilaahay miisaanka xasanaadka ala idin saaro arrintan waa arrin farxadeed in maanta nagoon ognahay oo waxaa weeye muslimiin ah acdaa badanna leh dagaalna ku jirno inaannu maanta gaarsiinno ummaddeennii yacni markii cadowgii ou asagana soo daayey wax ummaddan lid ku ah oo ah daawadan waxtarka ee halkan maanta meesha saaran cagsigeeda sidaba takhtarka uu sheegay in annagana maanta aan ka hor tagno oonan dhahno waa beentiin waa ilaahay fadligii subxaana wa tacaala haddaan ku hormara bulshada bulshahay waxaad og tihiin ummaddan yacni maanta loo yaqaano ummadda soomaaliyeed waa ummad acdaale acdaadeedana maanta waxaa nooga dhow ee dirisnala ah gaar ahaan haddaannu nahay dadka ku nool gobolka gedo etoobiya iyo kenya waxaadna ogtihiin inay yihiin cadow soo jireen ah ee ummadda soomaaliyeed in badan gumaadi jiray dadka waxay go'aansadeen in waxaa weeyaan dacambashariyadana ay nagala dagaalamaan iqhtisaadiga xoolahana ay nagala dagaalamaan beerahana ay nagala dagaalamaan meelna aysan noo daynin dareenkaas inuu jiro waan idin dareensiinayaa waxaana daliil idinku ah maanta cudurka aad arkaysaan ee cabeebka loo yaqaano ama lugaha ka laabo lo'da meesha laga soo waariday waa kenya markii daraasaad la sameeyey ee odayaasha iyo dhaqanka aan waxaa weeye la sheekaysannay waxay noo sheegeen daawo ay yidhaahdeen waxa weeyaan waxay u fiican tahay xoolaha in ay ka qaadeen akhiirana xoolihii sidai ay ku baabi'een marka waa dabargoyn xafladan lagu shaacinayey xamlada ballaaran ee isku jirta wacyigelinta iyo daaweynta xoolaha la dhaqdo ayaa si toosa uga bilaabanayso degmooyinka deegaanada wilaayada islaamiga ee gedo jasaaka allaahu khayran walaalka cazam mas-uuliyiinta walasaamiga hiiraan ayaa kulan la qaatay ganacsatada degmada bu'a qable ee wilaayadaas faahfaahinta warkaasi waa kan walaalkeen saadaq muumin kulankan oo ahaa mid wadatashi ah talooyin muhiim ahna laysku dhaafsanayay ayaa waxa uu dhex maray mas-uuliyiinta wilaayada hiiraan iyo ganacsatada degmada buqa qable iyadoona kulanka xoogga lagu saaray doorka muhiimka ah ee ganacsatada degmada buqa qable ay kaga jiraan halganka jihaadka qaar ka mid a ganacsatadii kulanka talooyinka muhiimka ah ka dhiibatay oo la hadlay andalus ayaa ka warbixiyey kulanka dhex maray ganacsatada iyo mas-uuliyiinta wilaayada hiiraan maanta waxaa halkan ka dhacay waraaca sharafle ayaa noola suubay walaayada ay noo suubisay anagoo ah ganacsatada degmada buqa qablo bacda quraaca ka bacdi waxaan ka wada hadalnay muxuu ahay shaqadii muxuu ahay magaalada iyo muxuu ahay oo naga dhexaysay iyo muxuu ahay xagga ganacsiga horumarkiisa iyo magaaladan ka wada tashanay sidaas darteed baan aadna ma aragtay wax weynaan ka gaarnay waxaa maanta meeshan ku kulmay walaayadii iyo ganacsatadii waxaa aad iyo aad mataqaanaa loo falanqeeyey barnaamijkii isbitaalka dhamaystirkiisa go-aanagaa lagakala qaatay meesha in isbitaalkii dib loo dhammaystiro waxaa kaloo laga hadlay suuqa xoolaha in mataqaanaa hadda sida uu yahay lagasii bedelo oo lasii horumariyo ee aad iyo aad mataqaanaa looga shaqeeyo suuqaas iyo mataqaanaa bilicdii magaalada in si fiican loo qabto dabaqyo waxyaabo badan uu sii habeeyo fiican mataqaanaa magaaladii loo horumariyo nadaafadeedii iyo mataqaanaa dhismaha iyo caafimaadkii iyo degmada buqable kulan aad u qiimo badan soo qaybgasha walaayada iyo ganacsatada waxaana looga hadlay isku xirka ganacsatada iyo walaayada sidii yacni ganacsiga loo horumarin lahaa ka warqabka yacni ganacsiga walaayada ay ka warqabta iyo ganacsatada in ay ka warqabaan walaayada isku xirkooda looga hadlay wax fiican waa ka soo baxeen maanta waxaa dhacay kulan wadatashi ah walaayada gobolka hiiraan iyo muxaafadadaba iyo ganacsatada degmada buqa qable kulankaas oo aan ka wada tashanaynay maadaama sanad cusub uu yahay sanadkii horeeta waxay noo qabsamay sanadka cusub waxaan mataqaanaa insha allah aan qabsan doono kulankaasi falaqayn dheer iyo wadatashi dheer waxaa ka soo baxay is afgarasho iyo maaragtay maxay ahayd in arrimo badan la falaqeeyo haddaan nahay ganacsatadii degmada buqa qable waxaan horta kaga mahad celinaynaa walaayada gobolka hiiraan iyo maxaafadadeedaba sida mataqaanaa sharafta leh ay noo casumeen ay noo soo dhaweeyeen ay noo xasuusteen oo maarata maxay ahayd in aan dad ganacsato indhihii magaalada aan nahay in aan mataqaanaa ay aad iyo aad maarata maxay noo soo xuseen oo ay noo soo dhaweeyeen horta walaayada iyo maxaafadadeedaba waa kaga mahad celinaynaa maanta halkan laiskugu imaanay tale iyo tusaale iyo waxyaalo badan lakala qaatay waxaa ka mid ahay xoogaa biyaha oo ceelka riiga xoogaa culaysaad laga sheegay lagana manaashaqooday wadatashi iyo tusaale lakala qaatay iyo ballanqaad adag waxaa kaloo sii dheer ee baledka oo degmada buqaqabl waxaa ku gadaaman sharmooshin iyo waxyaalo kale oo iyaguna maaragta caqabad ku ah lagana wada hadlay iyadana maaragta laga qaban doono ee, waxyaalo maaragta isbedel leh ballanqaadyo adagna ay meeshaas maaragta laisku dhaafsaday annaga iyo walaayadan gobolka iyo heer degmo ah, maanta maxaan ku raada ay sheego kulan qaadanay sida arkaysay ee waxyaabo badan oo aan isu sheegnay oo ma- saa dareemaysa ganacsatada maxaan ku raada waxay ka mid tahay dhaqdhabarka jihaadka ee waa ogtahay ilaahi subxaana watacaala aayaad badan markuu tilmaamaya biamwaalikum wa anfusikum maalka aa horey inta badan maalkaa horey naftu waa dambaysaa marka ganacsatada maadaama maalka hada lagu tuumaayo sidaas ama walaayad ay noo- noo ixtiraamta nooga yeertay martiqaa sharaf leh ayaa waaligeena gobolka shaguulada nimaan noo sameeyey runtii waa ugu mahad celinaynaa qodob badan waa isku afgarannay oo aan usoo bandhignay sida isbitaalkii degmada in maxaan ku idhahdaa ii sheeg dhismihiisa la dhammaystiro oo la qalabeeyo Een iskuulkii degmada ay lahayd ee iskuulkii ballaarnaa ee madarsa raxma ee mersil orangery in isagana dib loo furo boorka looga jafo Een walaayadan gobolka waxyaabaha aan kala hadlan waxaa ka mid ahaa maxaan wax kasta oo amniga qalqal gelinaa inaan ka wada shaqayno sidii wax loo qaban lahaa khayr laa siiye runtii si xigmad leh oo wanaag badan oo sharaf badan oo fiicnaan badan oo nooga jawaab waaligeena gobolka Ee, waa u mahad celinaynaa waa isku afgaranna sidoo kale waaliga wilaayada islaamiga ah ee hiiraan sheekh guureed abunabxaan oo lahaa fikradda kulanka islamarkaana martiqaad heerkiisu sarreeyo u sameeyey ganacsatada degmada boqaqable ayaa xusay in kulankan muhiimadiisu ay ahayd in ganacsatada talooyin iyo tabashaba laga dhagaysto oo looga mahad celiyo kaalintii ay ka qaateen gurmadka abaaraha wilaayada waxay soo martay xarbi ama xamlo weyn oo lala galay ilaahay cadowgiisa Ee, abaarna waa la soo maray ilaahay subxaanahu watacaala uu naga soo saaray xoogaa in muddaha layra kalama maqna kalama maqnaanshahaas marka in wax la tajdiidiyo baa runtii bay ka mid tahay Ee, waayahanna waxaad ogtahay jowlo dheer oo bilaabatay welina aan dhammaan oo ay wilaayada waday baa jiray oo ka soo bilaabatay ceelow Ee, runtii macluumadeeda hal mar ahaan dhiibi doonaa welina qaybo badan ay dhiman yihiin Ee, dad badan oo lala kulmay baa jira meelo badan oo la tegay baa jira qabaa'il deegaanadooda loogu tegay baa jira oo ay ka mid tahay kii adigaba aad goobjoogga nala ahayd u tagnay deegaanka haraale dadka tirada badan aan kula kulannay waxaasoo dhan waxay daba joogtaa ummaddii in dib la isu xusuusiyo inaan la daalin inaan eh, musaabaro yeelanno istiqaamada in la isxusuusiyo iyo ku toosnaanta dariiqa alle subxaana watacaala cadowgu inuu yahay mid sii liicaya oo sii daciifaya inaan annaga marna asagoon dhicin inaan annaga dhicin oo aan adkaysanno in la isxusuusiyo ayada laftarkeeda naf- nasrigii iyo guulihii isdabajoogjoog ahaa ilaahay noo galay ee futuuxaadka dhacay in laga shukriyo lafteeda in la isxusuusiyo nican badan oo bannaanka yeelo dadku ay u jeedaan in la yidhaahdo aan ka shukrino waxyaabahaasay runtii muhiima tahay waxaa ku jira safarka iyo hadda socdyada iyo kulamaadka laftirkooda waxyaabaha qaar in lagu xalliyo oo waxyaaba yaryaroo taagan in lagu dhaxalliyo ama shakaawaad ha noqdeen dadku ay ka sheeganayaan maamulada ama ha noqdeen wax iyaga dhexdooda u dhexeeya ayada lafteeda way ku jirtay in eh, qalbiyada in laisu daaweeyo lafteeda way ku jirtay maxamed sidoo kale sheekh guuleed abunabxaan waaliga wilaayada islaamiga ah ee hiiraan ayaa intaasi ku daray in kulankan xiriirka ah ay walaayadu la qaadanayso qeybaha kala duwan ee bulshada muhiimadiisu ay tahay in la isxog waraysto oo bulshada laga dhagaysto talooyinka dhexalgalka ah ee ka buuxa quluubtooda wilaayada waxay soo martay xarbi ama xamlo weyn oo lala galay ilaahay cadowgiisa Ee, abaarna waa la soo maray ilaahay subxaanahu watacaala uu naga soo saaray xoogaa in muddaha layra kalama maqna kalama maqnaanshahaas marka in wax la tajdiidiyo baa runtii bay ka mid tahay Ee, waayahanna waxaad ogtahay jowlo dheer oo bilaabatay welina aan dhammaan oo ay wilaayada waday baa jiray oo ka soo bilaabatay ceelow Ee, runtii macluumadeeda hal mar ahaan dhiibi doonaa welina qaybo badan ay dhiman yihiin Ee, dad badan oo lala kulmay baa jira meelo badan oo la tegay baa jira qabaa'il deegaanadooda loogu tegay baa jira oo ay ka mid tahay kii adigaba aad goobjoogga nala ahayd u tagnay deegaanka haraale dadka tirada badan aan kula kulannay waxaasoo dhan waxay daba joogtaa ummaddii in dib la isu xusuusiyo inaan la daalin inaan eh, musaabaro yeelanno istiqaamada in la isxusuusiyo iyo ku toosnaanta dariiqa alle subxaana watacaala cadowgu inuu yahay mid sii liicaya oo sii daciifaya inaan annaga marna asagoon dhicin inaan annaga dhicin oo aan adkaysanno in la isxusuusiyo ayada laftarkeeda naf- nasrigii iyo guulihii isdabajoogjoog ahaa ilaahay noo galay ee futuuxaadka dhacay in laga shukriyo lafteeda in la isxusuusiyo nican badan oo bannaanka yeelo dadku ay u jeedaan in la yidhaahdo aan ka shukrino waxyaabahaasay runtii muhiima tahay waxaa ku jira safarka iyo hadda socdyada iyo kulamaadka laftirkooda waxyaabaha qaar in lagu xalliyo oo waxyaaba yaryaroo taagan in lagu dhaxalliyo ama shakaawaad ha noqdeen dadku ay ka sheeganayaan maamulada ama ha noqdeen wax iyaga dhexdooda u dhexeeya ayada lafteeda way ku jirtay in eh, qalbiyada in laisu daaweeyo lafteeda way ku jirtay maxamed dhowaan ayay ahayd markii uu soo gebagaboobay kulan wadatashi ah oo maalmo xiriir ah u socday mas-uuliyiinta wilaayadda hiiraan iyo hoggaanka dhaqanka qabaa'ilka ee dega wilaayadda hiiraan jasaaka allaahu khayran walaalka saadiq maamulka islaamiga degmada tiyeeglo ila islaamiga ee bakool ayaa tartan qiimeyna u qabtay ardayda mid ka mid ah madaarista deegaanada hoostaga degmadaas walaalkeen cabdiqani maxamed ee warbixintaasi ku abaadeysanaya maamulka islaamiga ah ee degmada tiyeglow iyo midka deegaanka biyooley culimo waxgaradka deegaanka iyo waalidiin ayaa ka qaybgalay musaabaqo lagu qiimeynayay waxbarashada ardayda madarasada arrowda ee dugsiga hoose ee deegaanka biyooley oo hoostaga ah degmada tiyeglow ee xarunta wilaayada bakool ardayda oo isugu jira wiilal iyo gabdho ayaa loo qeybiyey laba majmuuco wuxuuna guddiga musaabaqada majmuuco kasta weydiinayay su-aashooda taasoo cidda ka jawaabta loo qorayay darajo mayban gudubahana su-aal lamaad majmuucatu xafsa bintu cumar diyaar garooba udkur alcidaan athalaatha allatii tamuru biha dabdabaad
أنا طرد في مجموعة حفصة بنت عمر سلامة جواب توان اسكدي المطرب والسندان والرقاب
سؤال الويدي مجموعة حفصة صحي قلت قدقة su-aashii la weydiiyey majmuucatu xafsa bintu cumar su-aasheedu ugu horeysay ahayd ayna ka imaanaysay maadada culum jawaabta ay ka bixiyeen waa mid sax ah derajana waxay u heleen laba derajo hambalyo ayaan leenahay haddana mayba su-aalana su-aalana kuwaana jihada juqraafiya su-aalana mayba iskulaha n majmuucatu cabdullaahi bnu cabaas su-aal mayba lataa maa hiya jihatu lasliya ما هي جهة الأصلية؟
ندعم وقفا نترك أثرا أنا معاي ليرو محمد حسين جري أنا انتقتمي مجموعة عبد الله بن عباس سؤالا جاوبتها ديس ديب الشمال الجنوب الشرق الغرب إن شاء الله تعالى سؤال ويدي مجموعة عبد الله بن عباس صحيح قالت قدي su-aashii saddexaad ee la weydiiyey majmuucada cabdulaahi binu cabaas ayna ka imaanaysay maadada juqraafiga su-aasha jawaabta ay ka bixiyeen waa mid sax ah waxay leeyihiin laba dhibcood hambalyo ayaan leenahay tartan adag iyo isriirriix kadib guddiga musaabaqada ayaa goobta kaga dhawaaqay darajaadka ay kala keensadeen majmuucaadka wuxuuna faahfaahiyey su-aalihii la weydiiyey majmuuco kasta iyo sida ay u kala hormareen insha allahu tacaala natiijooyinkii ay kala keeneen labada dhinac yaa insha allahu tacaala aan ku dhawaaqi doonnaa majmuuco kasta waxaa la weydiiyey lix su-aal ayay xaq u lahayd lixdoodii labada dhinacba waa la weydiiyey majmuucada haddii aan su-aasha koowaad waxaa lagu bilaabay aan gudagalno majmuucada cabdulaahi binu cabaas waxaa la weydiiyey lixdoodii su-aal oo xaq ay u lahaayeen sidoo kale majmuucada xafsa bintu cumar ayadana waxaa la weydiiyey lixdoodii su-aal oo xaq ay u lahaayeen majmuucada cabdulaahi haddii aan gadaal ugu noqdo derajooyinka ay keeneen waxa weeyaan waa lix derajo majmuucada xafsa bintu cumar ayadana waxay keeneen ardaday sagaal derajo saas darteed waxay guusha ay ku raacday xafsa bintu cumar gabagabada musaabaqada waxaa kelimadan goobta ka jeediyey maamulka iskuulka hadafka intuuna koylmay buwageeka كفائديسي ونكفائديسدان أرددي مدرسة الروضة والكبرغاسي بنين إيا بنات أولونتيو يوشدح بلو تسكول كفرمي بندق علمياتكي واليوفائديسدين بيوين كلابراي إني هبندقا دوينا هورتيو والدين هورتيو يا أنكتال قرني كلونكم حيسد الله وأن دوغو ما شاء الله سوينا أكساني قبقلو إن شاء الله ما يفردان إن شاء الله نصف العام كم مدينة ديرون kulankan ku faylanidin haddii lahayn insha allah oo ku wanaagsan oo qurux badan wabilahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi tacala wabarakaatu waxaa dhankooda kalimaad la siiyey qaar ka mid ah ganacsatada deegaanka ah iyo waalidiinta ardayda ikhwaani araghay tamiilantan wada ku dhiyahay majlisankan tartankan ku dhiyahay madrasad rawda ilaahay ka mahadsan subxaana wa tacaala dad badan hadigeyga wayba aan ku faa'iidaysina jar ilaa dadka hadigeyga wala sheegayaan ardada waa la su'aalahay la weydiiyahay lanwiino adigii koob la weydiiyo intaa surumo adkaaru sabaha walmasaa sheeg dheero an sheeg kordho isku jaar ardi yara la warsadahay wiil iyo geberle yalla weydiiya intaa surumayan sheegahayan xadiis nabi maxamed salallahu alayhi wasalam yallanballah way kaamil weelalili ikhwaanitaas ilaahay kama hasan subxaana wa tacaala dadka arrintaasi insha allahu tacaala macallimiin ama walaa islaamiga insha allah arrintaasi xaqa muqaabadiin jazaakum allahu khayr aljazaa yeelana ikhwaani argaytan walbarashada xeer shimil malahay tartanka hadda dhiyahay awlaadilan qobdaay walaalka daway waa caribiyu onog xisaabada caribi linka sheege xisaabtaas iska daran lii way noqdaas sheeg adkaaru sahaa walmasaa la weydiiye xadiisna muhammad calayhi salaatu wasalaam la weydiiyahay taas way waa nicmo ilaahay subxaanahu watacaala nasiigiig una haysanuu taas insha allah ni ku faa'iidaysanan horta waxbarashada may waha lanka oo walbaradii aftiinga bahay lanka jaahilkeena mugdi ka dhaha jar ina akramakum cindallaahi ataqaakum weeri ilaahay lankiidin siinka karaam badan kan o taqawada ilaahay shan dhowaaday weeri lankale karaamo lama jar may ka dadaalanana insha allahu haddii ilaahay nin ogolaado walbarasho ka dadaalana guud ahaan walaalahayaga muslimiinta warkiis waxnimaad kala socoteen warbaahinta islaamiga al andalus saaka waa naga intaas soo gudbinta iyo diyaarinta warkaas waxnimo andalus waxaynuu suurtageli oo anugu mahad celinaynaa allah subxaanahu wa tacaala walaalahayaga muslimiinta ood kumadsantihiin dhegeysiga warkaas waxnimo andalus allah subxaanahu wa tacaala idinka ajirsiiya dhegeysiga idaacadda islaamiga al andalus wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu wa jihaadakum mubaarak